halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaataniyo shanta iyo afartan sagaalka mitirban hirarka f m yada ee geeska africa iyo internetka oo aad nagala socon kartaan v o a somaly com
waa fiidnimo talaado ah bisha oktoobarna waa sagaal iyo labaatan sannadka labada kun iyo saddex iyo tobanka ku soo dhowaada barnaamijka waa go'aankaaga oon idiin daadaheenno anigoo ah saare cabdi axmed iyo weliba maxamuud ibraahim cali
waayadii horo iyo hadda naafada aad iyo aad ay u korodhay sababtoo ah mar walba oo dhibaato dhacda qofka ku dhimanaaya mise ku dhaawacmaaya mise dagaal meesha ka dhaca waa qof dhalinyaro ah ha noqdo qof gabar ah mise rag
kaasi waxa uu ahaa cabdishukri maxamed cabdi oo ah aqoon-yahan ku nool gobolka tenesee kuna xeeldheer arrimaha dadka naafada ah waxa uu marti noogu yahay barnaamijkeenna oo aynu maanta kaga hadlayno dhallinyarada iyo dhibaatada naafada iyadoo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan inta barnaamijkeennan qaybihiisa dambe ay socdaan crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. You can call me Queen Bee, Hesty Royals ay ku luuqaynayso Lloyd. Fanaanada Switzerland waxaadna uga bogan doontaan qaybta dambe ee barnaamijkeenna. qodobadaas iyo kuwo kaloo kala duwan ayaan idinkugu haynaa barnaamijka waa go'aankaaga goordhow ayaadna ka bogan doontaan hase yeeshee marka hore warkii caalamka
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa xaqiijiyey in tiro kiis cudurka dabaysha ah laga helay carruur ku nool waqooyiga bariga siriya afhayeenka u hadlay w h o ayaa sheegay maanta oo talaada ah inay baaris ku hayaan laba iyo toban carruur oo kale ah oo ay ka muuqdaan calaamadaha cudurka dabaysha kiisaskan dabaysha ayaa la xaqiijiyey ayaa waxaa jira carruurta la helay laga helay inay aad u yaryar yihiin kuwaasoo la aaminsan yahay inaysan hore u qaadan tallaalka laga hortago dabaysha cudurka dabaysha ayaa ah mid la isku gudbin karo cunnada iyo biyaha dalka siiriya ayaa cudurkan lagu arag tan iyo sanadkii kii laakiin w h o ayaa ka digtay hornaantii bishan in dalkaasi uu halis xoogan ugu jiro xanuunka xanuuno badan sababo la xiriira colaadda ka sii socoto iyo adeegyada caafimaadka dowliga ah oo aysan shacabka intooda badan helin afhayeenka u hadlay w h o ayaa ka digay in maadaama dabaysha la isqaadsiiyo dad faraha badan ee carruurta ay ka mid yihiin ee dalkaasi ay halis ugu jiraan sidoo kalena ay gudbin karaan dad ku nool dalalka dariska la ah saraakiisha dalka maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in maamulka madaxweyne barag obama uu ka fakarayo in hay-adda sirdoonka ee maraykanku ay joojiso dhegeysiga hogaamiyaasha xulufada la ah maraykanka ee caalamka dian fieneste oo ah dimuqraadi xubin ka tirsan lagana soo doorto gobolka californiya hogaamisana guddiga sanadka u qaabilsan mukhaabaraadka ayaa waxa ay soo saartay maanta oo talaada ah warbixin loogu sheegayo aqalka cad inaysan sii socon karin dhegeysiga xulufada maraykanka ee madaxda caalamka maamulka madaxweyne barag obama ayaa waayadaniba uu saarnaa cadaadis dibadda ah iyo mid gudaha ah oo ku salaysan dhegeysiga taleefanada shan iyo soddon hogaamiye oo caalamka oo dhan xukumo kuwaasoo ay ka mid tahay ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angele markel
halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington waxaana ku guda jirnaa barnaamijkii waa go'aankaaga oo aan maanta uga hadlayno dhallinyarada iyo dhibaatada naafada haatanna muqdisho dagaaladii sokeeye ayaa waxaa dhibaatooyin ay ka gaareen dhallinyarada kuwaasoo ay ku bateen dhallinyarada naafada ah qaar ka mid ahna ay ka qayb qaateen dagaalada halka kuwa kale ay ku waxyeeloobeen iyaga oo jooga guryahooda dhallinyaradan ayaa waxay ku nool yihiin nolol aad u adag oona aynan helin kaalmadii loo baahnaa ee dadka naafada waryaheenna saynab abuukar ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada muqdisho magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa ku sugan dad naafa ah oo isugu jira kuwo dabiica iyo kuwo kale oo ku naafoobay dagaaladii kala duwanaa ee soo maray dalka kuwaas oo ay gudaha magaalada muqdisho ku haystaan dhibaatooyin kala gedisan oo dhanka bini-aadanimada maxamed sheekh cusmaan kulmiye wuxuu lugtiisii bidix ku waayey miino kula kacday gaari uu saarnaa labada kun iyo toddobadii gudaha magaalada muqdisho xilli ay socdeen dagaallo u dhexeeyey midoogii maxkamadaha iyo ciidamadii itoobiya ee dalka soo galay wuxuuna ka hadlayaa dhibaatada ay naafonimadu leedahay
markii etoobiyaanka uu soo gaaray intii ka sokaysana xoogaa waxaan ahaa iska naafaan ahaa alxamdulilahi rabbil caalamiin awal waxaan ahaa nin xooggiisa qabo iska shaqaysto mataqaana haddii xalkiisa ilahay ogyahay noloshiisa caruurtiisa wixiisa deferto mar haddii aad naafo noqoto waxaa qoyskii adla nooleed mataqaana dadkii adla jirta ama saaxiibada waa ka tegaysaa qoys war waxaa ku bilaysaa qoys dad kaloo cusub oo adina aad la yeelanayso jaalka ah waxaan hel u noqda marka dadkan naafada ah ilaa iyo waqtigaas waa shaqeynaya markaad fiiriso magaalada muqdisho meelo colaado soo martay muddo ka badan laba iyo labaatan sano iyadoo rasaas socoto qofka caadiga ay dhib ku tahayba inuu socdo bal ka waran dareenka qof naafo ah oo meel dagaal ku sugan wallaahi aada iyo aaday u dhib badan tahay adoo naafo ah xafadii kama ordi kartid oo mataqaanaa xataa si haday ku qabsato laakiin allah subxaana watacaala haddii aad iska tawakasho ayaadan waxaa soo problema iyo dhibaato aadan arkayni mogtahay ilaahay baan tala saaranay allah watawhal uma baahna iska dhana
ka sokow dad badan oo noloshooda ay galaafteen dagaaladii sokeeye ee dalka ka socdee ayay misana dhanka kale ay raadad ku reebeen dhalinyarada inta badan ee ku nool magaalada muqdisho maxamed mukhtaar maxamuud oo laba iyo toban jir ah wuxuu araggiisii ku waayay rasaas kaga dhacday isha midig waqti uu jiifay gurigooda xilaa ay dagaalo ka socdeen magaalada muqdisho waxaan ku indhabeelay xabad waxaana jiray todoba sano haddana waxaan jiraa toban iyo laba sano
marka xaggay wax kaaga dhaceen waxayga dhaheen inta
isha badax bay kaa gashay micnaha xaggee ka baxda marka dagla isha midig xabad wiifti dagaal dagaalka degmada dayniila aan ku indhabeelay horta markaan indhabeelay alxamdulilah wax baan bartay intaana indhabeelin ka hor xabad ma baran jirin markaan qofka qalbigiisa waxaa soo galaysa indhool maadaama aad tahay qalbigan iyuuna indhool kaa noqon soo galaysa qofta bilaadanka marka waxaad isku taxaluujisay in niyadaadu ay noqoto sida qof oo arag leh oo wax baran kara maasha allah mustaqbalkan waxaan jeclaa inaan noqdo macalin dugsi abikar xuseen bashiir waa maamulaha xarunta albasiir ee dadka aragga la wax lagu baro run ahaantii naafada dhowr nooc ayay u kala baxdaa laakiin dhaqanka soomaalida markaan fiirino naafo wax badan ma ka fahamsana sidaas daraaddeed waxay dhahaan dabiici maxaanku indhoole iyo dhagoole laakiin sharciyan caalamka markii la fiiriyo naafada waxay u kala baxdaa sagaal nooc oo aan ka xusi karo dadka physically handicapka oo gacmaha iyo ama lugaha sika ah dadka visually impiredka oo dadka indhaha la ah waxaa kaloo ku jira dadka dhegaha la oo maqalka si ka ah waxaa kaloo ku jira dadka autismka loo yaqaano oo korkooda cadcad yahay waxaa kaloo ku jira gifted and talented caruurta la dhaho yacni miirkooda uusan xoogaa salfadhinin waxaa kaloo ku jira xitaa mentally handicapka oo dadka doctor xabiib dadka u hayo kale waxaa kaloo ku jira xitaa multiple handicap dad la dhaho qofka asoo indha la misna dhega la ama qofka asoo lug ka go-an tahay ay haddana indhaha la-yahay ama dhegaha la-yahay marka intaas ayaan ka xusi karaa hadda laakiin noocyadooda sagaal nooc ay u kala baxaan laakiin soomaaliya markaad u fiiriso laba iyo labaatankii sano uu burbur ka jiray waxyaabaha ugu badan oo naafanimada sababay waxaa ka mid ah taangiyada iyo hubka culculus oo laysla dhaco qaarkood lugaha ka gooyay qaarkooda gacmaha ka gooyay qaarkooda indhaha beeliyey qaarkooda gebi ahaanba noloshooda galaaftay marka dagaalada ayaa inta badan soomaaliya yacni kaalin xoog leh ka geystay dhaawaca amba meeltirida dadka caadiga ahaa ee ku noolaa wadanka marka tiradan hadda iskuulka wax ka barto saameyn intee lagbay dagaaladaas ku yeesheen oo ma dad tiro badan ba ah run ahaantii annaga hadda madrasada dadka jooga oo dadka waaweyn amba kuwa yaryar isku jirkooda waxaa ku jira dad ay indhaha ka rideen xabadaha oo rasaas wiifto ah oo iska soo habaabday inay ku dhacday indhaha beelisay qaarkood waxaa ku jira ayagoo bamba ku qaraxday amba miino ku qaraxday oo indhihiina beelay gacmihiina ka maqan yihiin marka waxaa ku jira dad badan oo ay xabadaha iyo rasaasta ay wax badan ka geysteen dhaawacooda maantana sababtay inay u indho la-aadaan u dhega la-aadaan u luga la-aadaan u gacmo la-aadaan saynab abuukar v o a muqdisho
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka waa go-aankaaga idinkaga imaanaya v o a washington haatanna bal aynu eegnay naafada ayaa waxa ay la kulmaan caqabado badan oo ay ka mid tahay inaanay heli karin daryeel ku habboon noloshooda naafada ayay ku adag tahay inay isticmaalaan goobaha bulshada kuwaasoo aan lahayn meelo fudfudud oo ay naafadu isticmaali karaan amaba ay tegi karaan wariyahayaga magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjir ayaa warkaa inooga soo diray magaalada hargeysa
waa mowduuc dareenkiisa iyo tixgelintiisa gaar ahaaneed leh marka laga hadlayo dadka naafada ah gaar ahaan dhallinyarada oo la nool duruufo adag hase ahaatee aan bulshadu wax badan kala soconin waxay la kulmaan faquuq iyo go'doomin laga yaabo inaan dadka aan naafada ahayni aanay war badan ka haynin arrimaha saamaynta badan ku leh dhallinyarada iyo dadka kale ee naafada ah waxaa ka mid a dhismayaasha iyo goobaha adeega bulshada oo aan ahayn gebi ahaanba kuwo badankooda u diyaarsan inay geli karaan ama danahooda kasoo fushan karaan qodobadaas iyo kuwo kale waa arrimo ay la nool yihiin bahda naafadu mukhtaar cismaan maxamed oo guddoomiye u ah dallada naafada ee somalilan ayaa v o a u sharxaya arrimahan dalada naafada waxyaabaha loo abuurayba waxa weeye inay dadka naafada u adeegto oo dhallinyarta u adeegto dhaladu waxay samaysaa waxaan kuri wacyigelin wax laydhaha wacyigelinta oo ay hay-adaa naga caawiyaan waxaan kuri wixii bagtada dabeeto waxaanu samaynaa sidii ay dadka naafadii ay dadka kale ula mid noqon lahayn qaar waxaa jira ilaa imanka heer jaamacadeed ku jira oonu halkan ku hayno siifiyadoodii iyo shahaadooyinkoodiiba oo aan doonayna waxaan kuri si gaara loo shaqaalaysiiyo marka wallaahi guul badan baanu ku haynaa gacanta insha allah bismillahi karim laakiinse waxaa jira dad fara badan oo aan iyagu weli ururana aan samaysan sida xerada naafadoo kale dad degan oo waxaan kuri waaweyn oo waxaan kuri culus iyo carruur ay dhaleen oo aan cid allaaliya cid waxaan kuri u maqlina aan jirin dallada mooyaane oo aan dowladuna xitaa waxba u qaban ama miisaaniyad ha haataa ama waxbarasho ha haataa dhinac kasta anyway markaad u eegto aan cid allaaliya cid qorsho ku darsatayba aanay jirin hadday hay-ada tahay hadday dowlad tahay meel walba marka dadkaasi aad bay wallaahi u baahi badayin laakiin waxaad aragtaa dhalinyaro iyo yaryaro laga yaabo inay goobihii waxbarashada tegi lahaayeen ama ay aadi lahaayeen cusbitaalada hase ahaatee tusaalahaan hadday wilchairs isticmaalaan ama gawaaridan lagu riixo dadka naafada ah ma laha goobahan caafimaadka ama goobaha waxbarashadu badankoodu aan idhaahdee dee meelihii ay u mareeyeen ma ka howlgashaan inaad xukuumadda ku cadaadisaan oo kale sidii ay dee goobaha adeega guud ah ay dhalinyarada ugu sahli lahayd ama dadka waaweyn ugu sahli lahayd si iyagoo wilchairkooda wata ama gawaari curyaankooda inay geli
arrintaasi waa arrinta ugu muhiimsane ka haysta enfarmadka dadkii caruurtii naafada haysaad u sheegtay iskuulkii kama qayb geli karaan oo waxaan kuri kaabada dhaadheer baa jira waxay tahay masaajidadii bayna cibaadadii xitaa tegi kareen oo waxaan kuri dadkii gurguuran waxaan kuri masaajidadii wax lagu dhisayaa kaabada dhaadheer dadka kale xitaa u soo heeganee dadka naafada xitaa doonaya inay wax qabsadaan ee u baahan dadyooga waxaan kuri waxaan kuri oo taladu dalku ay ka godo ama wasiir ha haata ama baarlaman ha haata ama golo dhexa ha haata ama golo dowladda hoose ha haatee ama maayar ha haatee ama madaxweyne ha haatee ma uma waxaan kuri awood ay ku galaan ma laha qof kasta wuxuu fadhiyaa fooq sare marka awood ma leh xitaa inuu u galo oo baahidiisii uu shakhsiyaed ee uu xaqa u lahaa inuu kasoo guto qofkii isagoo baaskilad wato markuu arka ama isagoo laba birood ku boodiya markuu kori kari waayo uu iska soo noqonaya arrimahaas aad baan uga wacyigelinaa dadka meelaha xitaa la dhisaya cusub xitaa waan ka codsanaa inay accessibility u sameeyaan meel u sahlan oo ay xitaa meelaha publiga in badan waxaan kuri loo sameeyo run ahaantii waxaad moodaa halhal iyo meelmeel mooyaane inta badanoo kale inaan weli waxba laman qaban laakiin howlgalkeedii iyo arrimaheedu waan ku jirnaa insha allah bismillahi karim doorka iminka naafada somalilan maxaad ku qiyaasi lahayd maxaad se usoo jeedin lahayd iyaga laftigooda waayo iyaga qudhida lagu dhalila inay inaanay door badan ku lahayn inay dee ka qayb galaan inay cadaadis ku saaraan dadkay dooranayaan ama cid dadka kaleba horta imanka arrinta ugu muhiimsan in doonana in wax laga qabto dowlad ahaan wasiir ahaan baarlama ahaan madaxweyne ahaan waxaanu doonaynaa waxaanu bari dhawaad muddo dheer soo socotay in la sameeyo siyaasadda naafada ee qaranka ee jamhuuriyadda somalilan oo la ansixiyo oo iminka in badan soo socotay oo iminka ay gacanta ku hayso wasaaradda arrimaha qoyska iyo bulshadu kaasaanu doonanaa in golaha wasiirada la hordhigo oo ay ansixiyaan baarlamankuna uu ansixiyo agti laga soo saaro waxaan filayaa haddii kaa aan haddii la ansixiyo oo la hirgeliyo oo aan miiska hoostiisa la dhigin sharciyo badanoo waxaa jira intoo la ansixiyo aanay waxba ka hirgelin oo miiska hoostiisa islayska dhigo laakiin insha allah bidmillahi kariim waxaan ku rajo weynaa haddii kaa ay dowladdu xil iska saarto baarlamanku xil iska saaro cid kastoo sharci darridaa xil iska saarto oo sharcigaa marka naloo ansixiyo si dhab ah waxaan kuri loo hirgeliyo waxaan filayaa waxyaabo fara badan oo dadka naafada baahiyahooda haysta in ay waxaan kuri buuxin doonto laakiinse xaqiiq ahaan markaan ka hadlano walaa baarlaman walaa dowlad run ahaantii arrimaha naafada looma soo jeedo naafanimadu cidna waxaan kori in ilaahay agreement lama gelin weligiiba caadi ahaanayo xabaalaha iyo naafanimadaba waa lagu soo biiraa marka waxaan idinka codsanayaa bal inaad dadkani waa dadkiinnii waa dadkii idinla dhashay inaa xaqooda iyo xuquuqdooda waxaan kori aa hoos u eegtaan dadka sida gaarka ah ay u taabato naafanimadu waxaa ka mid ah hablaha da'da yar iyo carruurta kuwaas oo cidhiidhi iyo niyadjab badan la nool waxayna aroor walba arkaan ubad la fil ah oo qurxoon oo iskuullada u kallahaya hase ahaatee in badan oo hablaha naafada ah ayaa guryahooda iska jooga iyaga oo badankoodu ka dhashay qoysas danyar ah ama aan duruufaha nololeed u saamixin in ay helaan gaadiid geeya goobaha waxbarasho nuuro maxamuud oo ah gudoomiye ku-xigeenka dallada naafada islamarkaana madax u ah urur dadka naafada ah ka caawiya waxbarashada ayaan arrimahan kala sheekaystay iyo weliba sida ay iyada lafteeda u taabato in ay tahay qof naafo ah qolana waxaa hortaagan dumarnimo iyo xishood iyo iyadoo marka horeba dumarka la yara riixayey ayay haddana naafanima usii raacday qolana waa caruuroo ma sheegan karaanba oo ilmaha yaree caruurta ihi dhib kastoo haysta dee si toosa ugama hadli karo oo qof xaqiisii raadsanayo oo isdifaacayo oo maxay hayday wax soo dhacsanaya maaha marka run ahaantii iyadoo guud ahaan marka hore naafaduba caqabado fara badani ay hortaagan yihiin oo xagga bulshada leh oo xagga dowladda leh oo xagga maxay ahayde dhaqaalo la'aan leh oo xag waxbarasho la'aan leh ayaa haddana labadaa aynu sii sheegnay ay kasii nugul yihiin haddaan adinku weydiiyo dabcan bal waayo aragnimadaad adigu aad ka dhaxashay shakhsiyan aad bulshada kala kulantid oo kale bal maxaad nooga sheegi kartaa markaad dee qof dumar aad tahay
koley waxa weeyaan anigu runtii halkan intaan joogay labadii kun iyo kowdii ayaan somalilan imi marka intaa labadaa kun iyo kowdii ay ahayd ayaan runtii si toosa naafada u dhex galay oo maxay hayday ama aan organisationada ka shaqaynayay ama maxay hayday aan naafada toos ugu dhex jiray runtii waxaad arkaysaa in aan cid wax kuu ogoliba aanay jirin laakiin taas waxa weeyaan qofna qof ad adag weeyaanoo iska difaaci karaya dadkii oo xafiisyada qaar baa imminka markaanu gelaynoo kale waxay ku odhanayaan curyaan baabat adigu curyaamad baa tahay maxaad soo doonta dee halkaa miyaad albaabka hortiisa ku qorta dadka naafadiyay noo soo gelin halkaa ilaa warqad aad ku dhajisaan idinkama joogayo markaa run ahaantii anigu horta waan iska difaacaa laakiin in badanoon isdifaaci karaynin baa jirta oo marka la didsado halkoodii ay kasoo baxeen dib ugu noqonayo raja xumo iyo niyad xumo ay ku dhacayso marka dabcan dhallinyarada xilligan ugu badan dadka naafada waad aragto dee dhallinyaro badanoo qaarkood ay aanay beri dee bilaah ku boodayaan qaarkood ay isticmaalayaan haddana waxay caqabad kala kulmaan inta badan inay gaadhaan waxa weeye goobaha adeega bulshada ama goobaha siyaasiyiinta joogta ahaato ama goobaha kale caafimaadka cusbitaalada hablaha qudhudu balka warsay u saamaysa arrintaas
waxaan guddoomiye ka ahay ururka haan oo dallada s n d f-na mambar ka ah dumar waxa weeyaan ururka keliyahee dumar iyo caruur naafa ah ee nadweega ku jira dallada s n d f marka waxaanu haynaa runtii caruur yaryar oo waxbarasho oo naafa ah oo maxay hayday aanu waxbarasho aan iskuulka dhigta waxa weeyaan caruurtii naafada ahayd guryay joogaan inta badan waxay kasoo jeedaan qoyse sabool ah awoodoodii dhaqaale ma gaadhsiin karto gaari khaasa inta lagu qaado in goobtii waxbarashada lagu geeyo awoodoodii maxay ahayday socodna uma saamaxayso inay kolba bas intay raacaan hargeysna waynu ognay intay daafaheedu isu kala jiraan inuu kolba gaadhi intuu raacuu ka dego haddana toos uu iskuulkiisii uu u tago uu waxbarashadiisii soo guto marka markaanu aragnay caqabada keliya ee waxbarashadii ka hortaagani inay tahay bal kow wixii aqalkan uu fadhiya ka qaadi lahaa goobtii waxbarashadana geyin lahaa hadhowna ka soo celin lahaa daadis waay baanu markaa anagu aanu waxbarashadii aanu gacanta ugu qabanay ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
waxaad weli nagala socotaan waa v o a washington waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii waa go'aankaaga haatanna dhadhaab naafada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa dhibaatooyin naafo ka sokow waxa ay la dar waxa ay la daaladhacayaan daryeel xumo ku haysata gudaha xerada qaxootiga waryaheenna aadan xasan tarax ayaa warbixintan inooga soo diray xeryaha dhadhaab
nolosha oo adkaata waa astaanta qaxootinimo balse dadka lixdooda lixaad ay taamka yihiin si unbay u maareeyaan balse naafada xeryaha yaa waxaa u sii dheer inaysan buuxin karin baahidii maalmeed hay-adda handicab yaa ah hay-adda keliya ee daryeelka u fidisa boqolaalka curyaan ee ku jira xeryaha dhadhaab inkastoo daryeelka ay fidiyaan ay ka cabanayaan naafada moxamed maxamuud faarax waxa uu ku nool yahay xerada ifo muddo dhan labaatan sano waa runta ereygaas ery wanaagsan waay horta waan la xiriiray laakiin muddo fara badan hadda labada kun iyo lixda aan ka joogno labada kun iyo lixda ka hor aad baan wala xiriiri jirno nikaab hay-ad fiican ay ahayd oo waa ii imaan jirto xaafadda liiga soo booqan jiray oo waa lii qaadi jiray lugta markaan wax kasta u bahdo waa lii siin jiray lugta waa liiga soo bedeli jiray laakiin labada kun iyo lixda dhinacan labada kun iyo lix ka bilaabatay ilaa hadda wallaahi dhibaato weynaan qabaa ilaa haddana gurigii laguma soo booqan heer waxaan gaaray maanta haddaan kula hadlayo inaan ayaga soo aado oon dhoo lugtii baa iga dhammaatay oo lugtii waa iga dilaacday niyaho awoodaan ku socda mahayo lugta iga bedela haddana waxay dhaheen jimcadii balan ku imaanaynaa koley dee niyaho isbeddel weynaan ka arkaa meeshan waayo waan kabtii hore aan qaani maatan tu kale waayo
maxay ku leeyihiin maxaad isbeddel oo ka dareentay lugtaadan maxaase u baahan tahay horta waxaan isbeddelan ku dareemay lugta anigu anigii oo weynaaday oo awoodeyda aada u weynaatay lugtii socodkeeda oo iga yaraaday waxaa igu jira qalabka igu jira caaga oo isna iga celin karin oo markaan aan ku socdo jabaayo ama dilaacayo marka niyaho dhibaato weyn aan ku qabaa haddana waxay leeyihin ayaga jimcada ay ballamiyeen oo dhaheen bal waan kusoo gaaray inaan ku imaano lugtaan kaa bedelayna camal horta horta way kala duwan yihiin dhaqanka horta waa laba mid cidahan horta aniga saan u arkay horta dadka ayagaa soo aadaan ma arkin handicab oo gaari wadato ama guryaha ugu tegeyso dadka oo mase dheheyso war maxaan waxmaan dhib maniyaastaa inteed ka xanuunsantiin xaggee nigala haya maxaad baantiin marka horta su-aashaas su-aal saxa waaye oo hadda handicab in loo tagay la iyada oo uun qofka dhib haysto oo dhibkiisa loogu imaan waayo ama loogu daryeeli waayo inuu intuu gurigiis ka tago meesha uu tago haddana meeshii socday u baahan tahay qofkii ama waxaa laga qof camoolin iska yahay ama qof lixdiis laaxad labada lugood go-aan laga yaaba saata aniga hadda camal hal saacan usoo socday meesha oo hataa aan daalay aan iska fariisanayay marka hay-addan waxyaalo fara badan aa jirtaa dadka biniaadanka u baahanaysa qaban ayada waxaan ahay qof uryaane oo handicab ah marka wallaahi bilaahi talaahi arrimo culus aan lugtan aan ku qabaa midda kale anigoo lugta dhinac badaxda curyaanka eh haddana lugta waxay ugu jiraa caag caagii haddana wuu iga dhammaaday haninka muddo fara badan aan u imaado dhe bal maxad iga bedelaadin dhalinyaro soomaaliya ma joogaan oo marka shaqeeyaan dhalinyaradu way qoraan sugaydaan aniga kuu soo jawaabi doona ilaa hadda waxay soo jawaab ma laha haddana arkaayo hadda waxaan meeshaan ka imaado handicabta oo ofiskaan tagay nin baa hadda la kulmay ninka hadda waxay belamiyay jamacada laakiin anigasa hadda fiirinaya labada kun iyo lixda ilaa hadda cid isoo booqata ama cid wax ii qabata ma laha marka maanta ama ani aan maanta isoo dhibo oon imaado meeshii kole waxaan iska rajeynaya in wax lii qaban doono waxaan tegay xafiiska handicab oo aan booqday si aan u ogaado waxa ka jira eedeymaha ay soo jeedinayaan waa ay ka gaabsadeen disability is not inability waa halkudhigga xaruntan lagu daryeelo dadka naafada oo macnaheedu yahay curyaannimadu ma ahan in aadan awoodin inaad waxba karin haddaba hadday sidaa tahay waxaan weydiiyey maxamed inuu ii qeexo sida uu mustaqbalkiisa noqonayo
horta waa runta ereygaas erey wanaagsan waa horta aniga waxaan leeyahay mid keliya horta mar kasta oo niyadeedan ku dhisa xataa inaan marnaba aan ahayn qof curyaani taas haba niyada ku jirta oon mar kastaba oon ahay qof iska caadiya oo dhalinyarada kale aan waxba dhaamin oo ama waxba isdhaamin marka saasay tahay inkastoo curyaan aan ahayna niyadeeda inaan curyaan ahay kuma saab garsan waayo waxaan u socdaa si qof dhalinyaro lixdiis lacaab qabo marka alxamdulilah kuley waxaan waa wax ii qorna aniga waxaan rajeynayaa sidan iska fiicanan rajeynaya bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ma ahan kuwa daryeel gooni ah siiya naafada oo waxaad arkaysaa inay u naxariistaan iska daaye waxa ay ugu yeeraan magacyo tilmaamaya xibinta ay naafada ka yihiin si kastaba ha ahaatee waxaa jira dhalinyaro naafo ah oo nolosha heer sare ka gaaray hadday noqon lahayd waxbarasho amaba ganacsi aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka waa go-aankaaga oo idinkaga imaanaya v o a washington idris cartan maxamed waxa uu u doodaa xuquuqda dadka naafada ah ee gobolka bari ee dalka soomaaliya kuwaasoo ka cabanaya faquuqid ay bulshada ku hayso marka ay timaado tixgelinta ama shaqogeynta idris ayaa wariyaheenna magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac wuxuu uga waramay waxqabadkiisa waraysiguna wuxuu u dhacay sida tan
waxaan u qareemaa naafada ku sugan gobolka bari waxaan gargaar u weydiinaa hay-adaha gobolka degmada
muddo badan ayaad ahayd guddoomiyaha naafada gobolka bari ma ku guulaysatay wacyigelinahaagii ku wajahnaa in bulshadu ay fahanto in shaqada ay u sinaadaan dadka naafada ah iyo kuwa aan ahayn tan labaad hadda way fiican tahay dowladu dalad baa loo sameeyey dalladaasaanu hadda waxaan ku rajasannahay in ay ilaah idankii wax u qabato oo dadku garto ilaa hadda way takooran yihiin waa curyaan baa layidhaahaa wax shaqaa lama siiyo lama daryeelo hooyo iyo aabbe iyo dowlad iyo cid ay leeyihiin male ilaahay mooye waa kuwaa derbiyada iska tugsanaya marka ilaahay idankiisa hadda rajo fiican baanu qabnaa oo ay dowladdu samaysay waxaa loo sameeyey dallad gobolada xiriirisa gobol walba ilaah idankiina waxqabadkiisa waa loogu dadaalaya waa la raadinaya meeshii loo geli karaba waanu u gelaynaa laakiin hadda wax waxnasiyaa ma jiraan maxaad ku tilmaami lahayd caqabadaha hortaagan dadka naafada ah dhinaca shaqada oo inta badan aysan ku guulaysan inay helaan waxaa jira wax badan oo naafada ka mida oo aqoon leh ilaa heer jaamacadeed laakiin ninku mar hadduuba naafoobo waxaa la dhahaya bes waa ka harayaa riingihii ummadda wareegaba waa ka baxayaa waxaa la dhahaya waxba ma qaban karo hadday isa soo hortaagaan kii cilmiga lahaa oo naafada ahaa iyo kii kale oo lugihiisa qabay waxa weeye kan waxaa la qaadanayaa lugaha qaba marka dadka waxay ku beerayaan takooray oo waxay ku beerayaan cuqdad iyo dhibaato hase yeeshee intooda badani hadda wacyigelin baa loo sameeyey wax badan baa loo sameeyey nin hadda yacni nin walba wuxuu ogyahay inuu wax qabsan karo oo wax baran karo oo shaqayn karo waa ogyahay laakiin waxaa weeye haddee dadkoodii baa hagraday waa imisa tirada dadka naafada ah ee aada guddoomiyaha u tahay ee ku sugan gobolka bari ee puntland naafada puntland anigu gobolka aan joogo waxaa ku sugan lix boqol iyo toddobaatan baanu marsiinaynay maxay ahayd tirakoobkooda tirada ugu badani ma rag baa mise haween waa rag iyo dumar isku jira iyo caruur waxqabad baan u sameeyey guryaanu u dhisnay waxbarashaanu u samaynay wixii waxa weye dad burburkaasaa dad waxa weye iskaga habsadeen ilaa iyo iminkada gurigoodii waxaa ku habsada ku jooga dad aan lahayn dowladduna way ka saari lacdahay mudane faroole madaxweynaha puntland laba goor buu digreete ka qoray labadii goorba mar inta laga saaray bay misna haddana ku soo cesheen qoladii yacni hawsha wadatay marka hadda gurigoodiiba xataa lagaga fadhiyaa wax la taro iska daaya cid haddana taakulayso maleh laakiin hadda waxaa soo baxay qolo la yidhaha handicap international oo hadda dalladda dhistay oo rabta inay ilaah idinkii wax imise sano ayaad ku howlanayd in aad u qareento dadka naafada ah anigu guddoomiyaha naafada gobolka bari waxaan ahaa sagaal iyo toban sannadood waxqabad baan u sameeyey guryaanu u dhisnay waxbarashaanu u samaynay wixii waxa weye dad burburkaasaa dad waxa weye iskaga habsadeen idris waxaa jira hay-ado ku sugan gobolka bari ee puntland marka dadka naafada ah ma u fidiyaan gargaar way yar tahay haddar intii sannada kan ahayd waxaan filayaa laba gooroo waxba ayaabaa la siiyey yacni gobolku waxaad moodaa inuusanba urur ahaan aqoonsanaynba maxay ahayd naafada cid haddana taakulayso ma leh laakiin hadda waxaa soo baxay qolo la yidhaha handicap international oo hadda dalladda dhistay oo rabta inay ilaah idinkii wax qabato dhinaca waxbarashada ma jiraan cid ininka caawisa waxa weeye waxaan waxaanu iskaloo samaynaa hadda annagu inta karaanka yaga ah waxbarashaan ugu dadaalaa iskuullaannu u furay iskuulladaasay wax ka bartaan ilaahay mahadiis wixii annaga yani intii aanu kari karro aanu qabanaa keliya laakiin cid nagu gargataa oo wax noo samaysaa ma jirto xarun waa leedahay waxaana xaruntanada ka siiyey hadda meesha xaaji mire iskuul waxaanu kaloo furay iskuul kale oo ku yaala xaafadatan la yidhaaho biyo kulule oo isaguna shanqolah waxa weeye ciddood naga gargaarta male aniga inagaa istaakulayna keliya maxay tahay fariintaada ugu dambaysa ee aad u dirayso bulshada bulshada barnaamijkan dhegaysanaya waxaanu u dirayaa in ay u gargaaraan waxna u qabtaan naafada gaar ahaan naafada aan hadda ka hadlayo ee puntland hadday yihiin ganacsato haddii ay yihiin wadaado haddii ay yihiin waxgarad haddii ay tahay dowladda intaba waxaan u dirayaa iyo bulshada rayidka ah intaba waxaan u dirayaa in wax loo qabto bulshadooda dadku waa dadkoodii qabato
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa idris cartan maxamed oo u dooda xuquuqda dadka naafada ah ee gobolka bari wuxuuna u warramaya wariyahayaga faadimo yaasiin jaamac halkaad ka dhegaysanayseena waa barnaamijka waa go-aankaaga ee dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda maxamuud sahraay waxaan soo gaarnay wakhtigii aan ku nasan lahayn heestan heestan waxaa qaaday fanaanad reer switzerland ee lagu magacaabo loyd heestana waxaa la dhahaa royals bal aan wada dhegaysanno
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royals.
It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy.
My friends and I, we've cracked the code.
We count our dollars on the train to the party.
And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money.
But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care.
We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals.
Royals.
It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy.
We're
waa tahay weli waxaad dhagaysanaysaan v o a washington iyo barnaamijka waa go-aankaaga cabdishukri maxamed cabdi oo ah aqoon-yahan ku nool gobolka tennessee kuna xeel dheer arrimaha dadka naafada ah waxa uu marti noogu yahay barnaamijkeennan oo aynu maanta kaga hadlayno dhallinyarada iyo dhibaatada naafada wariyahayaga maxamuud ibraahim cali oo barnaamijkan isku soo duway haatanna stuudiyaha ugu welinaya ayaa marka hore sawir guud inuu naga siiyo dhibaatada naafada iyo dhallinyarada waxa uu weydiiyay cabdi shukri naafada marka la eego iyo dhalinyarada xiriirka ka dhexeeya waa xiriir soo jireen ah sida bulshada kaga jira kalaba horta qofka dhalinyarada waxaa loo yaqaanaa qofka maaragtay da-diisa qiyaastii udhexaysa sideed iyo toban shan iyo toban wadan walba siduu sheegay ilaa iyo soddon iyo shan naafadana waa waxyaabaha keeni kara xanuunka ama jareexooyinka ama qofka cunuga ah mise bini-aadanka uu ku dhalan karo marka xiriirka ka dhexeeya waxa waaye sida dhanka kale bulshadaba ay ugu baahsan tahay naafada ay maaragtay xiriir aga dhexeeya waa gartay haddaan u imaano dhalinyarada soomaalida waxaa la soo maray xili xun oo dagaal sokeeyo muddo labaatan iyo something sano socday dhibaato weyn ayaa kasoo gaara dagaalka waayo way ka qayb qaateen dagaalko waa la isticmaalay marka naafada soomaalida miyay koradhay hadday koradhayna maxaa dhibaato ah oo macnaha oo soo wajahay dhalinyarada naafada ah oo ku nool soomaaliya ama ama meel soomaaliya ka baxsan waa mahadsan tahay maxamuud su-aasha waa su-aad iyo aad iyo aad qiimo u leh dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey xariga khaasatan soomaaliya marka la fiiriyo dhalinyarada aad iyo aad ayaa loo isticmaalay ha noqdaan dagaalada ha noqdaana barnaamijyo kaleete ha noqdaana maaragtay ayagoo noqonaya burcadbadeed dhaawacyo kasoo gaaray waxyaabo badan marka loo fiiriyo waayadii hore iyo hadda naafada aad iyo aad ay u korodhay sababtoo ah mar walba oo dhibaato dhacda qofka ku dhimanaya mise ku dhaawacmaayo mise dagaal meesha ka dhaca waa qof dhalinyaro ah ha noqdo qof gabar ah mise rag qiyaastii hay-adda adduunka caafimaadka ee world health organization ayaa waxay ku qiyaastay adduunka ahaan marka la eego inuu yahay saddex dhibic saddex milyan dadka naafada ah marka waa garani kartaa cadada dhalinyarada ay ka noqoni karaan waa qiyaastii shan iyo toban kiiba boqol kiiba shan iyo toban iyo in ku dhow inay yihiin naafo marka taa ay ka dhigan tahay marka dhalinyarada markaan usoo laabto soomaaliya way ka ballaaran yihiin wayna ka badan yihiin dhaawaca mise inta naafada ah soo gaarta ha noqoto kuwa keenta curyaanimada booliyada maaragtay dhibaatooyinka talaal la-aanta keentay ha noqoto dagaaladii sokeeye ha noqoto maaragtay dhibaatooyin kale ku dhacay miina ku qorxday ha noqoto waxyaabo badan ayaa keena marka barnaamijka naafada sanadadii ugu dambeysay labaatankii sano ugu dambeysay aada ayay usii kordhaysay ma garan waa gartay daadiray kusoo dhawo barnaamijka maxaa su-aalo weydiin lahayd cabdishukri cabdishukri waxaan weydiin lahaa su-aal la xiriirta dhibaatada dhalinyarada soomaaliyeed ka haysata naafada iyo waxyaalaha ay u baahan yihiin marka waxaan weydiin lahaa cabdishukri siye siday ku heli karaan dhalinyarada soomaaliyeed ee u baahan waxbarasho ee u baahan gaadiid iyo iyo wiilsheerka iyo bahalka la yihahdo u baahan caafimaad u baahan adeeg arrimaha bulshada siday ku heli karaan goormaysa gaari karaan heer ay lamid noqdaan dadka lamidka ah ee wadamada kale ku nool
abaqaadir aada ayaad umahadsan tahay labada su-aal haddii aan kala qaada midna waa baahida ay qabaan dadka naafada khaasatan dhalinyarada tan kalena waxa waaye dhibaatooyinka maaragtay ay qabaan oo ma garanaysaa ayaga dhib ku ah sida challengiga oo kaleeto baahida markaan fiiriyo oo ay qabaan waxa waaye waxyaabo badan ay ubaahan yihiin in waxbarashadii magarana loo simo ayaga iyo ciyaalkii kale qoyska ku wada noolaa waxay u baahan yihiin maaragtay marka dugsigii lawada geynayo in lawada geeyo oo loola dhaqmo qof kale oo bini aadan ah inuu yahay kan naafada ah soomaalidu waxay fiirinayaan naafo marka la dhaxa qofka ma garanaysaa sida physicalka oo kale dhibaato qaba mise lugta ka go-an mise lugta naafada boolya kaga dhacday oo magaran lugta naafa ka ah mise gacanta naafa ka ah naafada marka intaaba ka baaxadweyn tahay qaar ba waxaa arkaysaa inay yihiin maaragtay maskaxyaan ah mid magaranay indhaha qusayso mid dhegihii qusayso mid korkii kale qusayso mid hataa dhaliinkii qusayso marka aada ayay u baaxadweyn tahay marka dhibaatooyinka faraha badan waxaa looga bixi karaa in loo simo xaquuqda ay leeyihiin ciyaalka kale n annagu waa ognahay eh, dalka hadda eh, aan ka hadlayna soomaaliya waa dhul dhibaato badan soo maray dagaal badan soo maray dagaal sokeeye iyo weji walba lahaa n tani waxaa looga bixi karaa keliya inta khayraadka yar oo la haasto in loo bixiyo mise loo qiimeeyo n kan kale oo iskuolka loo dirayo kasooqaad waalidka markuu dhala cunug naafa ah iyo mid naafa ahaynin waa inuu maaragta wada simaa waxbarashadii dugsigu u wada diraa n waxbarashadii kale caadi u wada diraa waxyaabaha marka uu qabanayo u wada qabtaa xanaanada cunuga kale la siinayo la siiyaa marka dhammaan si guud si bil-aadanimo ku jirto oodnimo ku jirto in loola dhaqmo daadire ma garad laakiin su-aal een, ayaa kaa weydiinaya so soomaali ahaan dhaqanka soomaalida waa taqaanaa dadka naafada ah naafada ay yihiin hadduu dhega dhegaha la-yahay dhegoolaan dhahnaa hadduu indhaha la-yahay camoolaan dhahnaa haddii uu garabey ilig hadduu la-yahay ilig marka dadkii soomaalida ahayd dadki aada bay u waxeeyaan oo loo takooraa magacyo ay taraali keen baa eh, loogu yeeraa waa la cusriyeeyaa waxbaa looma ogola dad liita ayaa loo arkaa marka sidee baa eh, dadkaas in- loogu heli karaa in loogu yeero magacyadooda caadiga ah ay bulshada kamid kamid noqdaan sidee bay yani aqoonsi ku heli karaan oo y- bulshada ugu dhex noolaan karaan sida dadka kale caadiga ah n cabdiqaadir aad aad umahadsan tahay n annaga marka noola eego eh, soomaali ahaan bulshooyin kale adduunka ku nool n waxaan nahay wadan aad iyo aad u burburay dhibaatooyin badan magaranay lasoo waj- gudboonaaday dadkiisii iyo magaranaysaa eh, hantidiisii iyo xoolihiisii dhan kala tageen n arrinta ay sheegaysa magaco bixinta ah waa iska arrin soo jireen ahaa oo bulsho ah ah n waxaa keliya oona looga bixi karaa waxaa waaye in dhalinyarada waxa bartay ay wacyigelin sameeyaan oo ay ka hadlaan barnaamijyadan inuu yahay dhibaato in kan curyaanka ah iyo kan kale ay isku wada mid yihiin oo lo- laba cunug oo soomaaliyeed ay yihiin een wacyigelin badan la suubiyo waxbarashada kor loo qaado ee tacliinta kasoo qaad ee tacliinta ee ee waxbarashada lagu daro barnaamijka ee curyaannimada naftiisa inuu yahay barnaamij een maaragtay waxqabad u baahan oo bulshada inay maaragtay wax ka qabtaan een eh, dadweynihii inay maaragtay wacyigelin badan loo suubiyo waalidiintii eh, ilmaha dhalay wacyigelin loo suubiyo si ciyaalkooda ay u xanaaneeyaan marka barnaamijyada kulli waxaa lagu cerib tiri karaa in waxbarasho dheeraad ah dadka bulshada soomaaliyeed la siiyo ma garata n waa garte cabdishukri n waxaa jiro dhaqanka soomaalida n waxaa laga yaabaa in soomaaliya o dhan ay ahayn dadka qaar waxay aaminsan yihiin reerkay u dhashaan ilmo curyaan ah in ay yihiin reer habaaran micnaha oo oo habaar xag alle ay ku dha- uu ku dhacay oo waa la midibta kooraya ama waa la faquuqaya waxaa la dhahaya waa reer aan caadi ahayn oo habaaran marka arrintaas ayada ah ee ee micnaha ee barta ku dhejinayso qoyskaas sidee bulshada looga bixin karaa n maxamuud eh, aad iyo aad umahadsan tahay Eh, su-aasha waa su-aal jirta oo taagan oo mar walba dhacda n kasoo qaad qoyska haddii qof curyaan u dhasho eh, in maaragtay eh, n looga yeero qoyskaas qoys dhiban mise habaar uu ku dhacay mise ma garanaysaa adiga dhibaatooyin lasoo gudbanaal n waa arrin la xiriirta xagga waxbarashada iyo ma garanaysaa n tacliinta bulshada dhexdeeda ah n marka aada fiiriso n dhibaatadaanito inay ka dhex taagan tahay bulshada waxaa loo baahan yahay wacyigelin badan in la suubiyo dariskii loo sheego xanuunkan xanuun magaranayo yimaade inuu yahay in xag caafimaad uu yahay dadweynihii magaranaysaa n laga wacyigeliyo n bulsho ahaan loola dhaqmo oo bulshadii in yar in yar loo tacliimiyo ayaa loo baahan yahay magarad n tan kale haddii n qofka la midibta kooro mise qoys ahaan loo midibta kooro waxaa dhicaysa qofka waalidka asagana ciyaalkii inuu magaranaysaa gacantii bidix uu ku qabto waxaa dhicaysa magaranaysaa ciyaalkii kale kii xanuunsanaa iyo kii kale magaranay inay ka dhaadhacdo kan uu xanuunsan yahay ee waxa uma taraayo waxa uma qabanayo ee kan kaleo magarana wanaagsan ee keliya ee maaragtay wax u tar inay meesha kasoo baxdo marka waxaa wanaagsan in tacliimeen lagu suubiyo waalidkii wax la baro dariskii wax la baro qoys qoys wax loo baro dhallinyaradii wax loo baro arrinta aad leedahay n dadkan qoys ahaan way habaaran yihiin lale waa waxyaabo n bulshada ay iska dhaadhicisay oo bulshada keligeeda ka dhaadhicsan marka bulshada caalamka oo kale markaa fiiriso wadamada aan ku noolnahay hadda oo kale oo maraykanka mise australia meesha cabdiqaadir uu ka hadlayo n waa la taageeraa dad yowga magaranayo curyaanka ah mise qofka curyaanka haystaa mise qofka xanuunsan waa la taageeraa marka waxaa loo baahan yahay qofka lasoo gudboonaaday qof curyaan inuu haysta bulshada nafteeda inay taageerto oo magaran ilaa xsaan ay ku fiirisa oo ay is eegaan eh, oo maaragtay qofka inuu xanuunsan yahay xanuunkiisi lagu taageero oo magaran wuxuu tarbiya ubaahan yahay in la siiyo nadaafada wuxuu ubaahan yahay in la siiyo eh, balse loo fiirin dhankaas marka waa arrin la xiriirta xagga waxbarashada magar En, waa gartay En, dhinaca kale waxaa jiro in in nolosha en, en, naafada soomaalida ay aada u adag tahay waayo goobaha ay ku nool yihiin ha ahaato qaxooti ama soomaaliya qof walba waa inuu nolosha u tartamaa oo qofkii lixaadka qabay ayay ku adag tahay nolosha inuu shaqaysto En, dadka naafadana waxay danta ku qasbaysaa in qof aan waxba qabin oo lixdiisa lixaad qaba ay la tartamaan oo ay nolosha la raadsadaan En, arrintaasna sidee looga bixi karaa oo loo aqoonsan karaa naafada inay helaan daryeel aynan aanan micnaha en, u rafaadin waayo sabab ah inaynan waxba heli karin micnaha waxba raadsan karin maxamuud eh, arrintaa ka hadlaysa horta waa arrin la xiriirta eh, marna dhaqaalaha hoosgelaysa marna hoosgelaysa eh, arrimaha bulshada ma garan En, xagga dhaqaalaha marka loo fiiriyo en, waa in la fiiriyaa dhaqaalaha la yaroo la haasta mise dalka uu haasto mise magaalada yar ay haysato in loo simaa dadka dadka danyarta ah sida dadka magaranaysa en, eh, ciyaalka dhalinyarada dadka naafada ah kulli in tixgelin gooni ee la siiya ee kasoo qaad waxbarashada marka waxbarashada qofka la siinaayo in loo fiiriya dadka people with disability oo kale in tixgelin gaar eh la siini karo En, si ayagii looga soo qaado loo eego loo jeclaysiiyo bulshadii markay wax bartaanna waxqabadkooda loo eego kasoo qaad agaga shaqada oo kale qofka markuu shaqaynaayo En, waxaa muhiim ah in loo suubiyo meelo uu ka shaqayni karo haddii meesha shaqada ay tahay meel xamaali ah oo waxyaabo la qaadayo meel la suubinayo waxaa suurtagal eh cunugan hadduu wax barto inuu qabani karo asagana shaqooyin kale xamaaliga culus ahayn balse waxyaabo qa- kale uu qabani karo sida paper work oo kaleeto computerska oo kaleeto waxyaabo badan uu qabani karo ayaa suurtagal marka resourceka yaala si xaq ah in loo qeybiyo shaqada si xaq ee loo qeybiyo waxbarashadii si xaq ee loo qeybiyo si qof walba loo fiiriyo En, hooyada haysata cunuga xanuunsan mise curyaanka ah iyada nafteeda loo fiiriyo accesska ay u leedahay waxbarashadii informationka sida maqaran akhbaaraadka oo kaleeta tacliinta cunugaasito qaabkii marka cunugeeda ay ku aga taxdiri laheyd qaabkay u xanaaneyn laheyd waxyaabaha kulli in la fiiriyo ayaa muhiim ah maqaran marka in dhibaatada horta eh, naafada in adduunyada adduunya wadamo badan baa soomaalida la wadaago oo wax soomaaliya ku kooban keliya ma aha maadaama ay naafadu ku badan tahay deg- ayna keentay waxyaala mid dabiici ah iyo mid cudur cudurada booliyada iyo ay keeneen iyo dagaalada iyo miinooyinka iyo waxyaalahaas ay keeneen haddana dhibaato badan baa haysato wixiina xaq xuquuq bay leeyihiin baa tiri dadka naafada ah waxay ubaahan yihiin waxbarasho waxay ubaahan yihiin shaqo xuquuqda ay leeyihiin dadka badanaa dastuurka dastuurka wadanka wadan kastaba dastuurkiisa lagu qeexaa naafada waxay ubaahan tahay iskuulo naafa ee gu- gu- gaara u ah kama jiraan soomaaliya xataa in dadkii naafada ahaa la qaado oo oo la xambaaro oo xafiisyada la geeyo oo dhibaatada ay sameereysaan in dadkii la siiyo adeegyo oo ay geli karaan xafiisyo wadada dadka caadiga lugaha lama markay maraan meel ay ka geli karaan loo sameeyo oo iskuul walba loo sameeyo oo daar walba iyo xafiis walba meel ku yaalla loo sameeyo naafada meel ay ka galaan oo iskuulo gaar ah ay loo yeelo iyo waxay u baahan tahay dhaqaalo badan iyo ka fiirsasho badan iyo muddo badan wax hadda ka jira ma aha wax hadda lagu taba jirana ma aha marka naafadiina way sii badanaysaa marka maxaa u aragtaa xalka inuu yahay seebee looga bixi karaa dhibaatada hadda haysa
En, eh, abaqaadir aad baad ubaahsan tahay En, eh, horta dhibaatada jirto waa dhibaato guud oo magaranaysa soomaali weyn dhan haysata Eh, dhibaato keliya ku kooban en, dadkan magaran dhalinyarada ah mise curyaanka ah keliya maaha ha haysato dhib ayaga u gaar ah iyo mid magaranaysa ay la qabaan bulshada weynba En, dhibaatooyinka hadda aada sheegtay wadamada horumaray wakti hore ayay ka baaraan degeen wakti hore ayay sameeyeen iskuulada qaabkii loo aadi lahaa iskuulada dadka curyaamaha loogu talagalay sida kuwa dhagoolada oo kaleeta kuwa indhoolada oo kaleeta laakiin iska badaayay soomaaliya africa ayay ku yar tahay barnaamijyadaas marka en, annagana umaba sii jirno oo barnaamijka aada ayuu ufog yahay wakti maanta iyo beriti waa la gaari karaa la dhahaya maaha waayo dagaalo ayaa lagu jiraa dhibaato badan aa lagu jiraa eh, qaxar iyo ma garanaysaa en, eh, waxaa lagu jiraa eh, abaaro fara badan ayaa dadka dalkii soo maray marka waxyaabaha ugu haboon oo la qabani kara waxaa waaye inta yar oo la haasto resourceka yar oo la haasto in si dhexdhexaada loo bixiyo en qof walba magaranay en loo loo loo loo loo qaybiyo qaabkii loo qaybin lahaa oo qof walba cadaaladiisa looga fari lahaa n waxaan xasuustaa hadda n muddo laga joogo bil iyo waxyar inay tahay malayna n wasaaradda waxbarashada ee ee soomaaliya waxay ku dhawaaqday ciyaalka iskuulka loo diro hataa iskuol wax ka faalo qaaday ma jirin waa iskuulla bareefadaa jiray laakiin iskuol caadi ah ma jirin marka waxaan u malaynayaa haddii wakti badan la siiyo n dawladda jirtana la taageero n in barnaamijyadaas maaragtay wax laga qabani karo mustaqbalka n annaga dhanna soomaalinimo aan u gudbina n wixii aan qabani karna dadka qurbaha jooga oo kaleeto barnaamijyo ay hagaajiyaan n dadka guud dalka jooga oo kaleeto barnaamijyo ay la yimaadaan lis gacanta laisqabsado waxaan umalaynayaa in meelo badan la gaaraya laakiin arrin maanta iyo berrito waa la qabani karaa la dhahay maala waa waqti dheer arrin u baahan dhaqaalo badan u baahan fikrad badan u baahan n shaqo badan soomaaliyeedna u baahan iyo maskax badan oo soomaaliyeed u baahan arrintaasna waa arrin aada iyo aada noo taabanayso aada iyo aada noo dhibayso tanaafada tan haweenka ciyaalka iskuulka aadin dhammaan in wax laga wada qabanayo mustaqbalka waan rajaynaa haduu ilahi rahdo waa mahadsantah ugu dambayntii cabdishukri n waxaa jira dhinaca kale n dadka naafada ah waxa ka dhaadhacsan inaynan waxba qabsan karin niyad ahaan aynan waxba qabsan karin oo ay ka sugaan qof kale inuu u imaado wax uu u qabto waana fikrad ka dhaadhacsan oo ku qasabtay inay isdhiibaan ama meel iska fadhiyaan ay sugaan qof caawiyo arrintaasna maxaa ka dhihi lahayd arrintaa iyada ah horta waa arrin jirta oo xaqiiq ah n laakiin waxaa loo baahan yahay qofka naafada eh kasoo qaad tusaale ahaan cunuga dhagoolka ah in la tusi karo waxbarashada cunuga kale uu aadayo inuu asagana aadi karo waxuu barto inuu samayni kara kubadda uu ciyaaro uu ciyaari kara meelaha ciyaal ku dheelaya inuu ku dheeli kara waxyaabaha qofka uu samaynaya uu samayn kara marka waxyaabaha dhibaatada ugu badan waxaa waaye tacliin xumada bulshada dhexdeeda ka jirta cunugii naafada ahaa oo ma garanaysaa mar la midabta ka horaayo oo ma la dhahayo waa naafo waa curyaan waa kan waa kan waa kan waa gacmi waa kan marna ma garanayo la siinaynin resourceka u baahnaa ha noqdo xagga waxbarashada ha noqdo xagga caafimaad ha noqdo daryeelka kala guud oo bulshada waxyaabaha horta ugu weyn waa waxyaabahaas marka haddii bulshada la fiiriyo oo la tacliimiyo meelaha dhibaatada ka jiraan dhan loo sheego waalidka wax la baro cunuga naftiisa iskuolka loo diro wuxuu ogaanayaa inuu wax qabsani karo tusaale ahaan xarada qaxootiga ee ee kenya dhadhaab oo kale waxaa ka jira barnaamijyo maxaa la dhahaya hay-adaha sida handicap international mise care waagi hore ay wada jirtay oo curyaamada wax lagu baray iskuullada ayaa waxaa lagu daray galaasya lagu bara dhagoolada oo kale wax lagu baro dhagoolada waa waxaa kasoo baxay dad mutacalimiin qaar baa hadda macalimiin noqday oo ayagii naftoodii baraaya ardadii kaleete oo ayagana sidoo kale dhagaha la-aan mise dhagaha maqalka ku yaraa baraaya qaar baa jira oo indhoole qaar baa scholarship ku helay oo wax bartay marka haddii bulshada iyo ardaygii labadaba la tacliimiyo waalidkii iyo ardaygaba la tacliimiyo wax la baro waxaan aaminsanahay inay fahmayo inuu wax qabsani karo inuu qof sugin inuu shaqadiisa qabsani karo oo dantiisa uu kasoo baxa uuna la tartami karo cunuga kale
waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdishukri maxamed cabdi oo ah aqoon-yahan ku nool gobolka tennessee wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey maxamuud ibraahim cali halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
haatanna waxaad ku soo dhowaataan qaybtii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo alaaba dhegaystayaasha inala wadaagaan waxa hadba ay ku fikirayaan
ibrahim xuseen maxamed macaankayga waxaa ka guuxaya wax badan laakiin waxa ugu muhiimsan oo hadda waxa weyan sheegi karo waxa weye in mar aan arko dhallinyarada soomaaliyeed oo ku soo laabatay deegaan caafimaad qabo una nool si caafimaad qabo islamarkaasna waxbarashadooda iyo agabka kale iyo fasilitiska u baahan inuu u dhammaystiran yahay oo arday walba si caafimaad qabta uu ku heli karo waxbarasho dhammaystiran ilaa iyo heer master b h d holda ah maadaama arday aan ahay kuna noolahay deegaan ardaynimo waxbarasho walaa maankii hadda waxay iga dhiman oo aadkan u janaysgaran lahay marna aan arko anoo mastertayda soo diyaariyo intaasba haddana aad igu daran waxbaana ku guda jira sidaan kusoo dhammaan lahaa hawshaa u gudageli lahaa hodan maxamuud cabdiraxmaan aniga waxaa maankayga ka guuxaya waxaan ku tallaabsanayaa sida oon waxbarashada oo kaleeto dumarka marka horeta laga reebi jira la dhaliili jiray haddeerna gabdhuhu ugu horreeyaan nin oo imtixaamaadka ay galaan kaalinta koowaad waxaan doonayaa siyaasadda oo kaleeto gabdhaha waxaa la yidhahdaa waxuma qaban karaan inaan ku tallaabsano siyaasadda booska soo dhexsano waxaan rabnaa wax kasta oo raggu qaban karaan dumarkuna ay qaban karaan inaanu qabano horumar la-aanta dumarka la yidhaahdo horma- dumarku ma horumari karaanin oo ma horey uma tallaabsan karaanin oo cadkoodii laga bursaday waxaan rabaa arrinta inaan meesha ka tirtiro hooyooyinku waxa weeye baskil mar walba lagu soo laaminayo aan laga maarmayn wax kasta oo rag u baahan yihiin tallaabo kastay qaadayaan markasta waxay ugu soo noqdaan dumarka markastana waxay dhahaan dumarku waxma soo qabsan karaan ama meel uma tallaabsan karaan ama horumar- horumarka waxba kama siiyaan taas waxaan doonayaa inaan tirtiro aniga waa maxamuud siciid axmed Een, aniga maankayga waxaa ka guuxaya oo aan mar walba isweydiiyaa laba arrimood inay faa'iido ay yihiin Een, labadaas ta hore waxa weeye inaan nabadgelyo helo nabaddana ka shaqeeyo maadaama aanan dhallinyaro ahay si aan hore ugu socdo een, una noolaado Een, ta labaad waxa weeye haddaan taa ku guulaysto ta labaad waxa weeye inaan wax barto Een, waxbarashada oo bilaabaysa inaan noloshayda ta- ka bilaabato guriga ku saxo waalidka diinta iyo dhaqanka Een, teeda kale iisii noqonaysa furo caalamka aan kula qabsado kaga shaqaysto kulana wadaago nololaha iyo inuu qofku leeyahay han iyo horumar uu ku fikero oo uu caalamka kula tartamo een, xaafadda uu ka tirsan yahay kula tartamo magaalada uu kula tartamo caalam gobolka uu kula tartamo caalamkana kula tartamo si uu wax u noqdo oo uu u noqdo mid la siman caalamka intiisa kale
cododkaasi waxaad ka dhagaysanayseen barnaamijka waa go-aankaaga haatanna waxaad ku soo dhowaataan fanaanada codka baxsan ruun xaddi iyo heeskeedii dhaayuhu dhaayuhu ma arkaan kolley nafkaa dheer
Dhammaantood waa xiyo, dhigaal kuwa uwanku, qabaanku jecel, way iyo aqal waan dhisaa. Dhammaantood waa xiyo, dhigaal kuwa uwanku, qabaanku
heestii ruunxaadi iyo dhaayuhu ma arkaan kolley waxay gabagaba u tahay barnaamijkeenni waa go'aankaaga iyo idaacaddeenna v o a washington tan iyo kulantaden damba waa anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo saare cabdi axmed oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.